kormeerkan wuxuu hogaamiyay gudoomiyaha degmada baardheer ee gobolka Geedowaan iyo qayb ku hayeen mas-uuliyiin ku dareerta wasaaradda arrimo gudood dowladda federaalk iyo tan dowlad goboleedka Jubbaland iyo ujeedsihay in ay hindhiyeeyeen goobo ay ku burbureen buundada weyn ee degmada oo mara jareen baawar fara badan oo anshaal dareeran gobolada dalka mas-uuliyiinta iyo gudoomiyaha degmada baardheer ayaa ku wada hadlay in degmada iyo deegaanada ka hiranba ay u baahiyeen gurmad buundo dhiso oo degdege si in isbedela nolola dadka ee ka noolaan deegaanada hooskoya u degmada baardheere markiiuse ha dhammaaday kormeerka kureed ee gudoomiyaha degmada baardheere waliba use ku warbiyey ujeedka kormeersha iyo muhiimadda lagu lahay maanta kormeerkanaga wuxuu ku saabsanaa inaan aan indhaindhayno isku socodka hadda bulshada iyo sida doomihii yaryarkaayoo bulshada u adeegahaya iyo marxaladooda meel u maraya marka meeshaan waa meel mataqaanaa u baahan gacan dowladeed ilaahay baa deeqda baxshoe gacantiisa weyn tahay waxaan rabaa marka inaan mar labaad ku celiyo oo mar saddexaad ku celiyo in loo istaago laga qayb qaato sidii buundadan lagu dhisi lahaa bulshada waxaan ku wadnaa abaabul aan rabnay inaan mataqaanaa guddiyaan samaynay dhaqaale aruurina waxaan rabnaa inaan annaga isku tashi ka reebaardheer ahaan aan samaynay isku tashi isku tashigaas keliyii marka waa wax baardheere ku eg waxaan rabnaa inaan dadka gobolka u dhashay oo jira dibadda jira jaaliyadaha meel kastoo joogaan iyo dowladda federaalka iyo tan isteedka iyo deeqbixiyaasha iyo cid kasta oo soomaaliyeed oo gacan ka geysan karta dhismihii degmada baardheere waxaan ugu baaqaynaa in barnaamijkaas loo istaago gacan laga siiya reer baardheere sidii ay doontaasbuundadaas burburtay lagu dhisi lahaa aad baa u mahadsantihi burburka ku jira buundada iyo sababay in yusulimaan ansdareerowka baawarti kooyi jaray degmada waana ayoo aan safara jareen gobolada dalalka kale